galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta habka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afar iyo tobanka bisha februari sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo washingtonna waa siddeeddii subaxnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee jubbaland ciidankii hore u joogay ciidan waxay ahaayeen deegaanku uu samaystay oo deegaanka laga lahaa bay ahaayeen mushaar la-aan iyo dayax fara badan baa haystay markii dawladda u kabixayna mushaaraad bay u kortay wax ka daahana ma jiro saddexaad degmo waxaad ogeyd meelaha soomaaliya ugu nabadda badanayd in luuq baabuurka laga soo qaato balaxa lagu imaan jiray habeen imaanay socon jiray maantana in cirka la mara moogiy aan luuq mataqaanaay aan luuq aan luuq lagu tegayn diyaad loo raaca moogiy jubbaland waa lagu soo duulay waxaa kaloo aad maqli doontaan tartanka caanaha geela lagu tartamayo oo lagu qabtay somalilan anuu hala yar baan wabaabiyaa laakiin waxaanu idhaanoo geleeda ka mid a aad iyo aad waxaan umahadnaqayaa imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaaba maalinta hore iraan geel baan tursan caani ha la shirrabo oo la kala iibsani baan arki jir laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay ahaa shucaanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kalaa haysa
hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka oo sheegay in soomaaliya ay u qalanto in deymaha lagu leeyahay laga khafiifiyo barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
kooxo hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxa ay rasaas ku fureen taliyaha saldhigga biliiska ee nuur salaad magaalada boosaaso korneel cumar warsame ciise xilli uu ka soo baxay masaajidka magaalada boosaaso ku yaala salaadii jimcihii uu kusoo dukaday taliyaha ayaa la sheegay in dhaawac culus uu ka soo gaaray rasaastaas ay dableda fureen waxaana kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay qof shacab ah oo ka dhowa halkuu weerarku ka dhacay sida goobjoogayaal ay sheegeen dhaawacyada ayaa hadda lagu dabiibaya gudaha magaalada boosaaso goobjoogayaashu waxaa intaasi ku dareen kooxdii weerarka geysatay ay ka baxsadeen goobta weerarkaasi kadib laba cisho ka hor ay ahayd markii kooxo hubaysan ay dhaawac u geysteen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka bari mustafa axmed aadan lama amniga ee puntland ayaan weli ka hadlin dhacdooyinkani ugu dambeeyey ee boosaaso ka dhacay wafdiyo ka kala socda dalalka masar itoobiya iyo suudaan ayaa weli sii wadaya wadaxaajoodyada looga gol leeyahay inay heshiis ka gaadhaan sida ay u wadaagayaan biyaha webiga niil dowladda itoobiya ayaa doonaysa inay dhaam weyn oo biyo xidheena ka qodo meel u dhow webiga halka uu maro dalkooda tallaabadaasi oo keentay inay muran soo dhex galo dalalka webigaasi uu dhex maro shir laba maalmood uga socday magaalada washington d c mas-uuliyiin ka kala socoto saddexdaasi waddan ee masar suudaan iyo ethoobiya ayaa u muuqda inaanay heshiis ka gaadhin war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda maraykankana waxaa lagu sheegay in guddi farsamo oo loo xil saaray ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada si ay u gaadhaan xalay dhinacyadu raalli ku wada yihiin
xeer ilaalyaha guud ee maraykanka william barr ayaa sheegay in qoraalada uu twitterka ku qoro madaxweyne donald trump ee ku saabsan wasaaradda cadaaladda shaqaalaheeda iyo kiisaska ay gacanta ku hayaanba uu yahay mid shaqadiisa ku adkaynaysa hadalka layaab kale ee kasoo yeeray mid ka mid ah xulufada ugu adag ee madaxweynaha ayaa yimid maalmo uun kadib markii waaxda cadaaladda ay ka hor timid soo jeedinta garyaqaanada kuna talisay in xukunka laga khafiifiyo roger stone oo wakhti fog saaxiib la ahaa madaxweyne donald trump stone ayaa lagu xukumay inuu been u sheegay kongareeska inuu farageliyey markhaatiyayaasha iyo inuu carqaladeeyey cadaaladda xilli lagu guda jiray baaritaanka faragelinta dowladda ruushka ee doorashadii maraykanka ka dhacday sanadkii trump ayaa sheegay in soo jeedinta xukunka toddobada ilaayo sagaalka sano ee xabsiga ah uu yahay mid aad u daran oo aan cadaalad ahayn go-aanka ah in maxkamaddu ay stone siiso xukun intaasi ka yar ayaa waaxda cadaaladda ka soo baxay saacado kadib qoraalka madaxweynaha waa arrin aan inta badan dhicin in waaxda cadaaladda ay buuriso go'aanada garyaqaanadeeda marka ay timaado kiisaska la xidhiidha dembiyada afartii garyaqaan ee wada kiiska stone ayaa ku dhawaaqay inay isaga baxeen kiiskaas iyagoo oo iyadoo mid ka mid ah uu shaqada waaxda cadaaladdan ka ruqsaystay
urur u dooda xuquuqda aadanaha gaar ahaan caruurta aan qaangaadhin oo fadhigoodu yahay dalkan maraykanka ayaa soo bandhigay boqolaal caruura oo si sharci daraa loogu shaqaysto waddanka cambodia afhayeen u hadlay dowladda waddanka cambodia ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha loo soo jeediyey ee shaqaalaysiinta caruurta oo ka baxsan xeerka iyo sharciyada caalamiga ah ee badbaadada caruurta warbixintan ay soo saareen ururku waxaa lagu urur kaloo lagu magacaabo solidarity center ayaa lagu sheegay in xog ururin ay sameeyeen oo lagu ogaaday inay shaqooyin culculus qabtaan caruurtu iyaga oo qaarkoodna meelo ka baxsan magaalooyinka ay ka howlgalaan warbixinta waxay ku xuseen meelaha qaar inay ka shaqeeyaan caruur gaadhaysa lix boqol iyo sideed iyo soddon qof
jimco wanaagsan galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa shalay si wada jira u sheegay in soomaaliya ay u qalanto in deymaha lagu leeyahay laga khafiifiyo marka la raaco nidaamka waddamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay gudiyada maamula labada hay-adood ayaa waxaa ugu weyn maaliyadda dunida waxaana ay sheegeen in soomaaliya isbedello ay ka sameeyeen dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka hay-adaha maaliyadda haddaba muhiimadda tallaabadan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta ee dalka canada waxay arrintaasi kusoo koomaysaa in ay soomaaliya lagu abaal marinayo howlihii ay soo qabteen saddexdii saneyna soo dhaafay oo ahaa inay sameeyeen isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah iyo isbeddel dhinaca xisaabaadka inay sameeyeen dabeetana hadda loogu abaalgudayo inay soo gaadheen heerkii laga dhaafi lahaa deynta iyadoo weli ay dhiman tahay shuurado yaryar oo ay ka mid yihiin kow hadda qayb socoto oo maganaysa xisaabtaba weli socda inay ka soo baxaan isla markaana inay ballan ku qaadaan qaybta deynta aan laga cafin karin bal siday ku bixin lahaayeen oo inay ku qorshaheediina la yimaadaana dabeetana bisha maaris ayaa go-aanka rasmiga ee ah in laga cafin doono si kumeel gaadi loogu cafin doono la siin doono deymo yaryar la siin doono ayaa lagu go-aanka la gaari doonaa tacafinta weyn ee kama noqoshadii iyadu sanad dambe ugu yaraan ayay qaadanaysaa waayahay soomaaliya deymaha dibadda looga leeyahay waxaa lagu qiyaasay in ka badan shan bilyan oo dollar marka bal waxaad waxyar sharaxdaa waxa ay soomaaliya qabatay muddadii sannadaha ahaa ee lasoo dhaafay ee soo gaarsiiyey heerkan in loo tixgeliyo in deymaha laga cafiyo iyadoo la raacayo waddamada faqriga ah ee deymaha culus lagu leeyahy
su-aal aada u sarreysa waxyaalaha ay soo qabatay horta waxa ka mid ahayd kow waxaa looga baahnaa horta waa laba arrimood oo waaweyn baa looga baahaya si arrintanaba ay u dhacdo midi waxa weeyaan ta ah in ay xisaabaadkoodu wixii soo galay inay u isticmaaleen si muuqata oo la arkayo ay ku baxday meelo la og yahay masalan in mishaarku bangiga ka baxo inay lacagta cashuurta lagu qaadaa marka hore ay bangiga soo gasho dabeetana akaan lagaga bixinayaa uu jiro in dawladdu waxaa soo gala ay ku xisaabtanto oo aanay iska gelin deymo kale oo ay inteeda yartaa shamcin shaqaalaha ayna badinin oo si aad u og tahay saddexdii sana soo dhaafay dawladdan hadda jirta shaqaale micno lamay qaadanin waxaan milatariga ka ahay milatariga ayay dib u dhistay oo waxoogaa dee maraykankuna ay ka caawinayeen laakiin may qaadan shaqaale kale sababto waxa shuruudaha ayay ka mid ahayd taa horta way ka soo baxday ta labaadee lagu xidhaa waxa weeye inay la yimaadaan qorshe yaraynaya faqriga ma aha inay yareeyeen ba hadda oo waa tallaabada labaad laakiin inay qorshihii la yimaadeen marka ta hadda ugu dambaysa laga jeegaranaya waxa weeyaane weli dhiman inay qorshaha keenaan dabadeetana ay keenaan in sidii ay deynta yare lagu leeyahay in yarna qaybun ay iskaga bixin karaanna inay iyadana la yimaadaan marka taasa inay xisaabaadkoogii si fiican uga soo baxeen qorshaha faqri yarayntana ay la yimaadeen ayaa lagu abaalmarinayaa qodob muhiima oo ninka madaxda ka ah bankiga adduunka oo xusen waxay ahayd in uu isagu bisha febraayo bishan aynu ku jirno uu hordhigayo international development association oo qeyb ka mida i m f ta ah iyo maaragta ururada kale ku jiraba in laga nadiifiyo wixii deyma ee lagu leeyahay soomaaliya midda kalena sida aad sheegtay ay saaran tahay dowladda soomaaliya oo ah in dadka deymaha iyo hay-adaha deymaha kuleh iyo wadamada deymaha kuleh ay kala xaajooto maxaan ku dhahdaa haddii laga cafinayo iyo qaabka looga cafinayo iyo haddaan laga cafinayn qaabka isaga nadiifinayso bal marka sharax muhiimadda ay leeyihiin labada qodob horta inta badan ilaa haddaba waa la soo gaadhay ina waddamada deynta inagu leh shan shan dhibic saddexda bilyan ee lanagu leeyahay hal bilyan waxaa inagu leh waddanka maraykanka dhowr boqol oo milyan waxaa inagu lahaa shiinaho isagu markiiba uu saamaxay lix boqol oo milyan wax ku dhow dhow waxaa inagu leh ma garanaysaa talyaaniga iyaga laftigoogu ballan qaaday inaga saamaxayaan marka marka horeba i m f ta iyo world banka ayaa u gurguurtay kuwaas oo ay ballan qaadeen inay joojiyaan waa kii maraykankuna yidhi waan ku soo diray xisaabaadkoogii inay inaga dhaafayaan intaa markii la helay ayaa arrintan iyadae in i d a da ama qaybtan international development agencygu waa qaybta ina siin doonta deynta yar ee kumeelgaarka ah ee la gelin doono waxbarashada iyo caafimaadka gaar ahaan la gelin doono kuwen si kuwaa marka aad marka horeba ugu qalanto waa in iyadu deynta ay kugu lahayd oo i d a da waxaa iskale adduunka iskale iyadu inta ay kugu lahayd waa in la bixiyey marka waddamaha intii bixiyey oo ma garanaysaa taasay markaa sheegaysa inay arrintaa bixiyeen bisha dhammaadkeeda ayaa caddayn doonaan dabeetana go-aanka ugu dambaysa executive boardka uu qaadanayo ayaa noqonaya bisha march markaas ayay i d a da laftigeedu ina siin doontaa lacag qaybi ay tahay deeq qaybina ay tahay deyn oo laga raba dawladdu inay ku yarayso faqriga oo ay geliso waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelaha kale dabadeetana waa la eegi hadday markaa si fiican uga soo baxdo deyntaas iyo wixii la siiyey hadday si fiican uga baxdo sanadkaa soo socda waxaa markaa laga yaabaa sanadka dambe in deyntoo dhanba laynaga dhaafo oo markaa laynoo furo inaan hay-adihii bangiga adduunka bangiga afrikaanka bangiga muslimka maraykanka meelaha inan deyn aan lahayn dulsaar badan amaba aan dulsaarbaba lahayn inay ka heli karno haddii laha yidhaahdo rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta ee dalka canada ayuu kaasi ahaa khadka teleefoonkana wuxuu ugu warramayey haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan baanu idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a dhaqashada geelu waa mid ka mid a waxyaabaha udubdhexaadka u ah nolosha iyo dhaqanka reer miyiga soomaalida waxaana inta badan lagu xusaa suugaan tira badan waxaa looga faa'iideystaa cunista hilibka cabista caanaha iyo weliba gaadiid ahaan waayihii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhay soomaalida ganacsatada ah ee ka taga magaalooyinka amaba kuwa ka taga qurbaha ee dhaqa geela iyagooo hab ganacsiga uga faa'iideysanaya shalay waxaa somalilan ka bilowday tartan markii ugu horreysay caanaha geela lagu tartamayo kaasi oo iska kaashadeen dowladda somalilan iyo isutaga imaaraadka carabta iyadoo abaalmarino la siin doono dadka geeloodu uu caanaha ugu badan laga liso wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa goobtii tartanka waxa uu kaga tartankaasi ka dhacayay ka qayb galay warbixintan ayaanu nooga soo diray hargeysa bandhigan lagu shirrabaya geela ee lagu eegayo ama lagu qiimaynayo geela caanaha ugu badan laga liso ayaa waxa ay ka socotaa oo lagu qabtay meel u dhaxaysa tuulooyinka maqaaxida inanta iyo abaarso ee galbeedka magaalada hargeysa boqol iyo sagaal iyo labaatan halaad ayaa la keenay iyadoo labaataneeyo kooxood oo ka ganacsada geelu ka soo qayb galeen sida la sheegay qaar ka mid a dadka geela dhaqda ee aan kula kulmay goobtan lagu shirrabaya geela ayaa v o a u sheegay dareenkooda iyo waxa ay arkeen ibrahim cismane guuleed ibrahim baqaye ibrahim adigu ma qolada geeladaad anu qolada geel ahaa haa geel baad keentay geel baan keenay waxaan keenay laba iyo toban halaad oo dhalay imanka meel wanaagsan bay marayaan haddeena laba halaad way iga dhacday saddex way iga dhacday labiyo tobankii halaad sagaal baa soo booday
weli geel soomaalidu waa dhaqan jirtay laakiin weligii lama tartasiin arrintan sideed maxay wallahi si qurux badan geela berigi hore waa dhaqan jiray ayadun buu daaqi jiray lama tartasiin jirin inanku haddana maanta tartan baabu galay ma garatay haddee sha allah bilaha dambena ee bisha sagalaadna mid ka sii badiyaanu keenaynaa haddii alla ka dhiga dabe- maanta tartan baabu galayoo dee labiyo toban baa keeno saddex meel la- sagaal baa soo booday meel wanaagsan buu marayaaba waxaan mu aqoonin iyo xeryahan iyo cadi marka waa kaa deer bal sida wuxuu daaqa u cunaayo marka aad iyo aad baan uyaanu yaanu yaanu dhiirigelinayna geli loogu istihaadaya waa ku qanacsanay waa naga caanihiisii wada dhamayna ha bismillahi raxmaan raxiim waxaan idhaa kiise xasan qowdhan dee waad mahadsantihiin v o a aad baad mahadsantihiin maadaama nagu soo booqateen tartankii geela halkii lagu tartansiinayey geeli si fiican baa loo tartansiiyey waa arrin nagu cusub waa arrin aan hore soomaalida uga dhicin waa arrin aan ugu farxannay waa geelii hawdka joogay raggii hawdka joogay baa lasoo xareeyey dadkii baa laisbaray tii wax walba oo laisbaray aad iyo aad baan ugu farxan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somalilan cali xuseen nuur ayaa u sheegay v o a in wasaarad ahaan ay iska kaashadeen qabashada shirrabaadan geela dowladda isutagga imaaraadka carabta ujeeddada geelan laga leeyahay xeraynteedu waxa weeye inaannu ogaanno caanaha geela eh, maxaanku idhaahdaa intay leeg tahay qiyaas ahaan ee caanaha candhada ku jira ayaannu rabnaa inaan maxaanku idhahdaa ogaanno marka caanaha ogaanshaheega waxaannu ka baranaynaa amba maxaanku laga baadigoobayaa hashun caana badisay maxay ku caana badisay ta caana yaraysana maxay maxaanku dhahdaa ay ku caana yaraysay marka tartanka gebigiisuba intaasuu iyo inaannu dhiirigelino dadka maxaanku dhahdaa xoola dhaqatada Aan- maxaanku dhahdaa iyo dowladda imaaraadka oo iyaduna hawshan maxaanku dhahdaa aad nogala shaqaysay ayaan dhiirigeliyaa mustafa cali ducaale waa guddoomiyaha ururka caana soo saarka geela ama geeljiraha ee somalilan waxa uu u sheegay v o a urur ahaan sida ay u dareensan yihiin waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh een, ummadda somalilan in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geela ahaa in maanta een, mar- een, marxaladdii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii waxay iman doontaa in caanaha marka farriinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaado inaynu caanu leenahay waxaa iman doona kambaniyeys daba socda oo caanaha doonaya marka diyaargarow weyn baa halkaa ku jira madaxweynaha een, waxaan uga mahad celinaynaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay qolada imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyey na iyaguna waa mahadsan yihiin dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo goobtan lagu shirrabaya geela yimid saaka ayaa sheegay in aanu kaga qaybgelayn magaca xukuumadda dowladda ama madaxweynenimo isagoo ah xubin ka mida dadka geela dhaqda anigu iminka kumaan iman si een, dowladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo ka mid a geelleyda anigu halaan leeyahay sida mustafiya geel badan melihi marka maadaama aan ku jira geelleyda waxaan imid anoo geelleya tartanka kamaan qayb gelin waan soo diyaargaroobayaa waan ka yar baqday markaan arkay nimanka geelasha badan iyo geela waaweyna la wato markaa waan soo alamitinayba ciyaarkada waan soo alamatay doonaa marka markaan soo alamataya aya- maya maya anugu sanadaan soo gaaraya waa meel horaa gaadhay anuu hala yar baan wabaabiyaa laakiin waxaan u yaanoo geeleyda ka mid a ururka geeleyda iyo mar aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa imaaraadka eh, dowladda imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anigu waan la yaabay maalinta hore wiilkaan geel baan tursan caanina hala shirrabo oo la kala ibsanin baan arki jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hashu caanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kalaa haysa hadduu geela caaniray waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisaa la bedelayaa markaa innaga hashii maanta dhexaadka waxaa maraysaa saddex iyo badh kiilo maalintii oo saddex jeer la sheegay laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa sideed markaa waxaa waajib inaynu gaarsiiyo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markan kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinaya
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka laga soo bilaabo doorashadii maamulka jubbaland ee madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ee bishii ogost sannadkii hore ilaa xilligan la joogo waxaa ismaandhaaf u dhexeeya maamulka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa dooda labada dhinac u dhaxaysaa ay sii xoogaysatay kadib markii dhowaan ciidan ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya uu tegey deegaano ka tirsan jubbaland arrintaas oo maamulku u arkay inay faragelin tahay waxaa iyaduna weli taagan dowladda kenya oo loo jeedinayo eedda ah inay soo farageliso arrimaha gudaha ee soomaaliya meesha ugu badan ee eeddeedu salka ku haysaana waa maamul goboleedka jubbaland haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan arrimahaas ayaan kaga doodaynaa waxaana igala qayb gelaya shiraac cabdi culey oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland aadan afey maxamuud oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo ee jubbaland maxamed salaad cali wiil waamo oo ka tirsan siyaasiyiinta deegaanka iyo maxamed deeq cali madaro aa guddoomiyaha jubbaland intellectual forum oo ku sugan dalka sweden xildhibaan shiraac cabdi culey ayaan ugu horrayn weydiiyey xaaladda guud ee maamul goboleedka jubbaland ee xilligan la joogo maxaa weye aad baa umaasan tahay jubbaland waa nabad wax dhibaa kama jiraan way fiican tahay waxayna kulleyba la mid tahay sida dowladgoboleedka jubbaland iyo dalka soomaaliya waxay tahay unbay qayb ka tahay laakiin hadda wax gaar oo dhibaato haddaan ka sheegi kara ma jiraan waan garta haddaad ii faahfaahisid xiriirka ka dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka maxaad ku sifayn lahayd dowladda soomaaliya ee dowladda dhexeeda soomaaliya ee federaalka iyo dowladgoboleedka jubbaland wax weynoo hadda dhibaato oo ka dhexeeya ma jiraan hadday ka kuleeyihiin haddee maga hadday shaqo ka wada dhexeyso waa laga yaabaa xagga aragtida in lagu kala duwanaado waa laga yaabaa laakiin taas wax weyn maaha wax laga heshiin karo oo wax laga wada hadli karo Eh, waaye aan u tago mudane aadan afey mudane aadan afey maxaad ku sifayn lahayd xaaladda eh, eh, maamulka jubbaland bismillah xaaladda maamulka jubbaland ee hore oo anigu aan maamulka jubbaland hore u aqaano waxa weeye eh, xaaladiisu waa xaalad eh, runtii la dhihi karo waxay lumiyeen eh, xiriirka ka dhexeeya ayaga iyo shacabkii ay marka hore matalayeen wuu lumay oo shacabka reer jubbaland dalkastay joogaan muddadii sidii san ahaa ay joogeen waxaa la dhihi karaa runtii eh, dib u dhac iyo kala qaybsanaan iyo horumar la-aan ammaan darro baahsan ayaa ka jirtay eh, meeshaan muddadii ay haysteen xukunka Eh, runtii eh, xiriir dowladeed ma jiro oo runtii la taaban karo ama haba yaraatee maba abuurnaba hay-adaha dowladda ha ahaato mubaaradaha kala duwan ha noqdaan shuruucda dowladdu eh, ay soo ay- ay soo go-aaminayaan ama ay soo saarayaan labada gole ee shacabka soomaaliyeed matale baarlamaanka ha ahaato oo la diiyo een, xaalad aada iyo aada runtii u adag aad moodo inay jubbaland ay ku sugan tahay in badbaado ay u baahan tahay ayay ku jirtaa Eh, haba yaraatee shacabka degan magaalada hadda jooga iyo eh, maamulkii hore hadda gacanta ku hayana xiriir ka dhexeeya haba yaraatee oo la dhihi karo ma jiro shalay u dambeysay waxaa ka dhacay mudaharaad eh, mudaharaad eh, dad eh, shacab aha oo aad arkaysa inay eh, wax diidan yihiin oo calamo yar wata in hadda baabuur tigrinkaa lala yimaado lagu rido ayaa dhacday in eh, musharaxiintii eh, hore oo magaalada degan musharaxiinta jubbaland sida madaxweyneyaashii xil- eh, xildhibaan eh, federaal eh, xiddig iyo seeraal la weeraray keentay inuu dhaawac dhacay keentay waxaas oo dhan waxaa weeye runtii kalsooni darro jirto oo maamulkii hore iyo shacabka jubbaland special kismaayo degan ka- ka ka dhaxayso weeye marka xaaladda jubbaland kaasi maraysa waan gartay aan u tago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanka dadkiina dibadda ku nool ma dareensan tihiin in amniga jubbaland uu xaalad khatar marayo saldheer aad baad umahadsan tahay mar labaad baan salaamaya nimanka saaxiibada doodda ila wadaagaya runtii ha amniga jubbaland meel xun buu maraya sababtoo ah waxaa ku soo duulay dowladdii federaalka ahayd oo dhulkii oo nabad ah oo magaalooyin nabad oo gobolka gado sida hadda saddexda degmo ee doolow iyo luuq iyo buulaxaawo oo ah saddexda degmo ee keliya ee koonfurta soomaaliya degmo degmo kale u gudbi kartaa oo nabad ah ay ka jirtay yaa ciidamo lagu soo daadgureeyey cid laga qabsadana ilaa ay hadda aan la garanaynin cid loo qabtayna aan la garanaynin al-shabaabna ay madaxtooyada horteeda fadhiyaan oo qaraxyo ka samaynayaan marka xaaladda amniga ee jubbaland meel xun bay maraysaa waa geel ninkii dhicin lahaa uu dhacayo dowladdii federaalka iyo ciidankii soomaaliyeed baa ku soo duulay sida kale waa ammaan dhulka kale waa nabad weeyaan waxaan dowladda federaalka ahayn iyo al-shabaab oo dhib ku hayaa jubbaland ma jirto waan gartay aan u tago maxamed eh, wiil waamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dalka kenya Eh, faragelinta uu maxamed deeq sheegay ee ku saabsan ee ka imanaysa dhinaca dowladda federaalka oo meelo amniyo mar horeba laga xoreeyay inay ciidan dowladdu keentay taasina ay keenaysa in amniga gobolku amaba eh, maamulku khalkhal galo ma la wadaagtaa
waa mahadsan tahay mar labaad saldheeda walaalo waa salaamayaa saaxiibada ee ku jira qadka siyadaba waxaa jirta waxaana dood la gelin karin dalka waxaa ka jirta dowlad la yidhahdo federaal waxbaa la qaybsaday dowladda talada dalka iyaga haysata marka anigu maahi nin ka hadlaya mataqaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayre hogaankii loo dhiibtay waxa ay ku fuliyaan nila wuu xun yahay ama waa fiican yahay midna ma dhahay waayo taladii loo dhiibtay ayay haystaan ciddii arrinta qaldan ka qabta marka iyada iyada u taallaa meeshan jubbaland la yidhaahdo saaxiibaday waan iswada garanayna magaalada caasimada kumeel gaarka ee dekedda ah ayaan anigu ku dhashay gaar ahaan xaafad la yidhahdo calanley majengo before one week magaaladaasayto waxaa ku dhintay dad gaaraya afartamiyo qof gaba- galbeedkeeda dadkaas isdilay lama kala dhexgelin lama kala qaban ilaa islaam soomaaliyeed oo soomaalinimo culamo iyo caamo ah ay ugu kacaan mooye shan boqol iyo siddeetan sano ay dadkaa wada degan yihiin sida la sheego maalin weligood iskuma aysan qaldamin amniga jubbaland faruu ka baxaya wuxuuna uga baxayaa waxay tahay doorasho two thousand twenty one ah marka aniga tusaalaha aan bixinayo waxay tahay dowladda soomaaliya roorkeeda iyadaa iskale oo anigu ninku haysta maahi dowladduna waxay tahay waatan dadka u adeegaysa marka saaxiibada iyo dadkii dhegaysanaya waxaan leeyahay rool la sameeya waxaa ugu horreya sheekh shariif iyo cabdiweli maxamed cali gaas waxay qaateen dad soomaaliyeed afar qof iyo shan qof waxay ahaayeen maqan sidaan ka xasuusto waxaa kamid ah doctor cabdiraxmaan faroole ahla sunna waljamiica madaxweyne xasan sheekh sidaas oo kaleeto wuxuu qaatay ra-iisul wasaarihiisa cabdi cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo maamuladii markaa uu jiray maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha maanta jira ah waxaa la isku haysta len waan ognahay anagu soomaaliya waxba kama jiraan waa koo iyo labaatanka doorashada dhacaysa hadduu dhaho muuse biixi keliyaan la tashanaya xaq buu uleeyahy in looga hor yimaada ma ah waxa la isku haysto waa doorasho dalkan dagaalkala kama jiro xorriyadda uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo labadiisa gole madaxda ah xaq buu uleeyahay inay la- dhahaan waxaa wax nala dooranaya muuse bixi it is not compulsory in maamulada jira ay wax la doortaan waayo talada dowladda iskale inta la isku haysto waa inta dalkan dhib kaloo ka jira mala walaal waa idin salaamaya waan gartay markaa muus- muuse bixi tusaalun baad usoo qaadatee doodeenna ah, qaybka maaha yes waayo dalka wuxuu yahay south and north waan gartay anu waayo waxa kale inay doodaan ma aha waan gartay may- taasi waa dood eh, teeda leh eh, maalinteeda leh anu tago eh, xildhibaan shire xildhibaan shire waxaad eh, su-aashii koowaad aan ku weydiiyey bilowgeeda ku bilowday inaan dhibaato eh, maamulka jubbaland ka jirin hase yeeshee martidii kaaga dambeysay eh, microfoonka dhammaantood eh, dhibaatooyin bay sheegeen ah, dhinacay doontaa ka socotay marka bal haddaan dib mar labaad kuu siiyo maxaad ku sifayn lahayd waxaa jira sabeer aad baa umaadsantahay horta waxaan aada ugu xumahay ragga saaxiibadeyda waa ragga jubbalandna waa rag deegaanada kasoo horjee macnaha kasoo jeeda weeye runtii meel aan dhibaato ka jirin in dhibaato laga abuuro laga abuuro ma fiicno balaayadana waa tii laga duceysan jiray laakiin balaayo hadda in la raadiyo waa laga fiican yahay balse hadday ka tegeydo runtii dhibaatooyinka hadday yidhaaha haddee ka jiraan runtii anagu jubbaland ahaan guud ahaan waan fiican waxba ma jira laakiin hadday ka tegeydo daawo qaybta daawo oo eedo dowladda federaalka ah oo dhul nabad ahaa oo ahayd safe area degmada dalog ilaa soddon iyo dhowr hay-ada yeena yaa deganaa ama international ama local ama yen hay-adii ayagaa maanta ay ka guureen sidoo kaleeta degmooyinkaas muddo one week ka badan wax diyaarada oo rakaab oo baasir kama degin xaaladihii caafimaad laftigooda oo dadka umu yani xanuunsan oo muqdisho iyo meelka loo qaaday jir laftigooda ee arrintaasi u socoto Eh, runtii arrintaas way jirtaa laakiin wax xagga maamulka jubbaland oo jubbaland dadka reer jubbaland oo dhibaato ka dhexaysa haaba yaraatee ma jiraan Eh, runtiina ma fiicno Eh, doorasho way dhacday Eh, xilkana waa meerto haddii qofka maanta intuu tartamo xilka uu waayo oo laga badiyo inuu aqbalo waa yani taasaa waajibka sababto ah hadduu maanta waa buridu helaya laakiin haddii wax uu burburiyo yani xilkiba haddaan waayo waxba ma soconayaan oo cagyo ama ku cuni ama ku ciiday in la yidhaha horumar laguma gaaraayo dalkan kuma horumar kuma gaaraayo shacabka soomaaliyeed oo yani soddonka sano ay dhibaatada baalisana in loo tiro oo loo naxariistana muhiim weeye marka saaxiibyaalka waxaan dhihi lahaa yaana balaayo hadda aan jirin yaan hori laakiin meelaha ay wax ka jiraan inaan iskasoo taabano aad bay muhiim u ahaan laga danashlay waan gartay anu tago aadan afey aadan eh, waad maqlaysaa xildhibaanka waa la tartamay waa la kala badiyey adu waxaad tahay madaxweyne ku-xigeen mid ka mid a saddexdii eh, nin ee u tartamay xilka madaxtinimada eh, m- maa loo daayo madaxweynihii la doortay si uu hawsha u wado oo hawsha in la garab wadaa ma fiicne ma isaga gacanta loogu daayo ayuu leeyahay xildhibaan shire walaal waa mahadsan tahay xildhibaanka iyo akhyaarta kalena waa salaamaya sidikeedana waa ku ixtiraamaya runtii horta doorasho kama dhicin jubbaland ama kismaayo doorasho kama dhicin runtii waxaa ka dhacay waxay ahaayeen wax ummadda soomaalida oo dhan iyo caalamka oo dhan ay runtii wada arkayeen jeedjeedna ka wada ahaayeen natiijadii ay ku dambeyseen la wada garanayo kaasoo macnaheedu yahay hadday tahay qaabkii loo soo xulayay odayaasha dhaqanka iyo hadday tahay doorashadii eh, uu samaystay ninka odayga ahaa waa iska muuqatay runtii dhinac wax ka raran bay iska ahayd cibada la tartantayna maba jirin oo hadda runtii haddii kale la tartamay ma jirin markii la diiday in nidaamka saxda ah la maro doorashada oo runtii si kastaba ay hataa caalamka ula hadleen oo uu diiday uu yidhi maya anaa iskale ayaa markaas anaguna dee dad deegaanka u dhashay baan nahay oo runtii xuquuq leh ayaa waxaan noqonay inaan garabkanaga anaguna doorasho galno oo xildhibaana aan soo xulana kadibna saa isku dooranno horta jubbaland wixii ka dhacay labadaa doorasho ay ahayd dowladii federaalkeed oo dalkan mas-uulka ahaana waxay tiri labadaba ma aqoonsanin wixii laba iyo labaatankii august sanadkii hore ka dhacay meeshaan saasaan horta qaabka ay u jirta doorashada noocaasay ahayd balaayo in loo yeerto looma baahno waa run suu sheegay saaxiibkay balaayon anagu uma yeerayno laakiin markaan cabirayno waxa ka jira meeshaan ku noolnahay de beenna kama sheegi karno waa cayd inaan been ka sheegno in waxa jira aan umada ka qarinana khiyaamay nagu noqonaysaa xaqiiqanka waxaa weliye waxa ka jira meeshaan oo muuqda waxaan ka maqlaya saaxiibada qaar kamid aho oo le balaayada hadday jirto ilaahay nooma keene daawo iyo iyo waxay ka jirtaa magaalooyinka barxaawe iyo beelow yabo waxaa rabna inaan isla fahano dalkan madaxweyne uu leeyahay shuruucna wuu leeyahay dastuurka qabyada oo dalkan uu leeyahay waxaa ku qoran xuquuqda uu leeyahay madaxweynaha iyo federaalku ay leeyihiin iyo xuquuq ay leeyihiin waa kala sii iskaa jira waxaa kamid a xuquuqda federaalku leeyahay inay boodarka iyo xuduudaha ay ay ilaaliso xuquuq uu leeyahay runtii federaalku uu leeyahay wey in marka ciidankii qaranka soomaaliyeed oo xuduudaha ammaankooda sugi lahaa maadaama dalka ammaan darra ay ku jirto lawada ogyahay in xuduudaha ciidan loo diro oo dowladda soomaaliya ay ciidanka xuduudaha u dirsato meel la qabsaday iyo yaa laga qabsaday yaa ka qabsaday waa wax yaabiya oo runtii cajo badan ninka yiri walaalku yiri saaxiibkayagoo yiri waaga qaxay iyo hay-ada ka qaxay meesha anugu ku dhashay oo saaka iyo saacadii midig la hadlahayo wey runtii meesha uu ka hadlayo cid ka guurtay iyo wax mushkilad ahoo ka jiro haba yaraatee ma jiro shacabkaas iyo ciidanka isugu yimid waa is aqbaleen waana isla joogaan wax dhibaato ama dhex marin xaqiiqatana waxaa la dhihi karaa waxaa weeye wax inay u kordheen ma ahaane waxba kama dhimin waayo ciidankii hore u joogay ciidana waxay ahaayeen deegaanku uu samaystay oo deegaanka laga lahaa bay ahaayeen mushaar la-aan iyo dayax fara badan baa haystay markii dawladda u tabitayna mushaaraad bay u qortay wax ka baahana ma jiro sacadan hadda la maraya bay markii bisha dhamaatay waxeeda jeefay u dhacayaan maxaa ka fiican oo qof bini aadana loo sameyn lahaa oo intaas ka wanaagsan ma intaasaa marka diimaad ah mise waa wax iyo shacabkii loo sameynay sanderow sanderow ala raalli ah waan ku iman doonaa shiraac raalli waxaan ahow rabaa saaxiibkay saaxiibkay aadan ah in arrintaas axkinaado dalka waa federaal state buu leeyahay dowladaha federaalka waxay xidhan ka yihiin dowladda federaalka ayay xidhan ka yihiin shuruuc iyo mandate bay leeyihiin dowladda dhexe layskuma haysta heekalkeeda iyo sharcigeeda mida layskuma haysta waa dowladda iyada weeye waan taageersanay annagaana dhisay shalay marka ciidada xooga dalka soomaaliyeed waa ciidanka qaranka soomaaliyeed lama diidano shanta waxyaabood ee dowladda dhexe ay xaq u leedahay kamid tahay milatariga la-aanta socdaalka arrimaha dibadda lacagta milatariga waxaasoo dhan dowladda iska iskuma hayso waxaayada laakiin waxaa la isku haysa aadan afay oo alan yani xaqiiqda ka sheekay loo baahan yahay amaanka hoosooda saddexaad degmo waxaad ogeyd meelaha soomaaliya ugu nabada bada inay ahayd in luuq baabuurka laga soo qaato barxaa lagu imaan jiray habeen iyo maalin socon jiray maantana in cirka lamor la mara ma ogi aan luuq mataqaanaay aan luuq aan luuq lagu tegay in diyaad loo raaca ma ogi waxaana markhaati ka tahay ciidadii federaalka ee mataqaanaay sameynaya daatada markay dhulka mari waayeen inay doolar diyaarad ka qaatay luuq ay diyaarad uga degeen mana jirin waxaas ka hore ciidama jooga mishaari ahaayeen mishaari ahaayeen saddexaas degmo markhaati baad ka tahay haddii xaqiiqda laga hadlaayo ciidamada ayaga ahaa ee wadanka nabadda ka dhige oo tobanka sano u dee labaatan sano u dambeeyey shabaab iska xoreynayay maanta xaggee ku dambeeyeen maanta difaaca la isugu jiraa ma shabaab baa loo soo tabar ciidanka dowladda oo turki lagu soo tababaray oo hobka lasoo siiyey oo etoobiya lagu soo tababaray oo yuwaare lagu soo tababaray oo shiinaha lagu soo tababaray waxa ciidamada qaranka loo soo tababaray oo hobka loo siiyey ma waxay ahayn ciidamada daraawiista wadanka xoreynaya intaa shabaab iska xoreynaya oo abaal u laha in la dallacsiiyo waxa la siiyo ma waxaa abaal looga dhigay in la yidhaha ayaga baa la xoreeya la safayna maanta een een difaac maanta la isugu jiro waan gartay xildhibaan shire waxaan jeclahay eh, inaan u tago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq eh, maxaad ku dari lahayd waxaa weeyaan horta middan hadda uu leeyahay eh, walaalkay aadan afey uu leeyahay ciidamada federaalka iyaga dhulka xukuma eh, madaxweynaha iyo xukuumadda iyagaa xukuma xuduudaha iyagaa mas-uulka ah war midda laga hadlaya middaa ma aha iyagaa bale waa qabsanay jubbaland baan ka qabsanay bay leeyihin iyagaa idaacadaha la taagan youtube-yada la soo geliyay way qiranayaan xabashi baa u turjumayso ag taagan oo le waryaana edabiya xitaa ceebta ka dhacday meesha ethoobiyan baa laysu adeegsanaya midda kale waadan leeyahay doorasho iyo madaxweynihii hore doorasho way dhacday dadku lama qancin karo bini aadanka lama wada qancin karo doorasho cad oo sanaadiiq la dhigay odayaashii eh, boqol iyo dhowr iyo soddonka ahaa ay ka mid ahaayeen oo qabiil kasta iyagu ay saxiixeen xildhibaanadii lasoo xulay yaa kismaayo ka dhacday axmed maxamed islaam baana lagu doortay doorasho kaloo kismaayo ka dhacday ma jirto afarta sane ee dambe baa la sugayaa hadduu rabbi idmo dad kale lama wada qancin karo waad mahadsantahay maxamed deeq aan u tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya Eh, maxamed waxa doodu ay aad ugu wareegeysaa in ciidamada yimid eh, eh, goboladaas eh, jubbaland ka tirsan ay yihiin kuwa dowladda federaal ka tirsan oo xaq u leh inay meel kastoo dalkaa tagaan amnigana ay sugaan iyo in meelo ammaanoo looga baahnayn intay tageen ciidankii meesha joogay ee eh, deegaanka ay salkiciyeen oo iyaga ay la wareegeen aragtidaada ninka la yidhaha sandera horta waa mahadsan tahay mar horena waan kuu sheegay waxaan u malaynaa iminka waxaa tahay adiga ninkayga dabada noo qaybinaya wariyaha v o o waxaa ku igmatay idaacaddaaseyta waxaad u tahay wariye intaydan isu kaya keento ra'yigeena ana weydiisa ma raba inaan ku noqdo military iyo maamul goboleed iyo maaha dalkan waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa u ra-iisul wasaare ah xasan cali khayre waxa uu leeyahay laba goba laba golo ayuu leeyahay golo wasiiruu leeyahay dalkan soomaaliya iyo dadkiisa waxay ku daba feeshan yihiin dowladda soomaaliyeed qofku maaha inuu kaga cabiro mataqaanaa maxay ahayd iyo maxaa loo geeyay tan maaha waxaan ka xumahay saaxiibkay ninka la yidhaahdo mataqaanaa shire oo aan wada ahayn wada xildhibaano wixii dhacayna la wada ogyahay ma rabo inaan dib ugu noqdo nin cabdimalow la yidhahdo allah u naxariisto wuxuu yidhi markuu dadka qaarkii fiidhiyo warniyow adigaa rabbigaa rasaas ka barye xamil dareenka kaaraha dadkan wada qaylinaya ama saaxiibka maxamed deeq ha ahaado ama shira ha ahaado ama afayba ha ahaadee waxa kismaayo ka jira waa la wada ogyahay doorasho kama aysan dhicin anaa ku dhahaya waxaan ahay toddobaatan iyo shanta shiro markhaati oo wuu furi karaa xildhibaan xildhibaanka qoyskiisa sida dhabtay u dooreen youtube-yaday ku jirtaa maantana axmed waxa uu leeyahay ninkaa xildhibaan ma aha reerkaygiina way joogan waa taagan yihiin jubbaland dhib kama jirte iyadaa rabbigeed rasaasta ka baraday runta ha la sheego axmed cidna lama tartamin war meeshan waa la wada leeyahay haddii la wada leeyahayna mataqaanaa waa lagu heshiinaya haddaan la wada leena ninkii xoog ku- xoog ku haysta ha ku haysto laakiin dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya awoodda ay leedahay maaha aniga inaan ku korkortamo anigu qof baan ahay, shakhsi aan wakiil laga yahay dowlad buu leeyahay dalkan calan buu leeyahay dowladdu dhibay wadda ma laha waxay ay aragtay wax ka qabanaysa ciidanku looma samayn keli waxaa jirta eh, ninka la yidhaha sandero soomaaliya maanta cidda la dhibayo waxaa la yidhahdaa waa al-shabaab haddii la waayo waxaa la dhahaa farmaajuu la jiraa yacni this is waa footaha hadda la haysto wey waxyaabaha lagu hadlo hadday is- nin reer miyo suuq dhex maraya uu muus ku sararbaxoodo qoloftiisa uu kuf waxa le farmaajaa ka dambeeya waan gartay awoodda iyo talada waxaa iska leh jamhuuriyadda federaalka soomaaliya caasimadeedu tahay muqdisho iyo talada Not baa confederal.
la wada Waa Meesheeda gartay.
waxay Andood- tegaysaa, ciday doontay u yeeranaysaa ciidankeed meesha tay la tegi kartaa waxay khalad u aragtana mataqaana way qabanaysaa looma abuurin ciidanka shabaab waa yahay maxamed wax kastoo maxamed wiil qaldan waamo ayaa loo abuuray waad mahadsan tahay walaal aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno xaaladda eh, jubbaland inoo dhinacna ka eegayna xiriirka ka- ka- ka- kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aan u tago eh, aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo aadan waxaa dowladda federaalku ay ku eedeysaa dowladda kenya in arrimaha siyaasadda soomaaliya ay faraha kula jirto eh, weliba dhinaca jubbaland iyadoo soo maraysa adiga aragtidaada waa mahadsantahay sandheere intaan qodobkaas u gelin waxaan wax yar rabaa inaan soo hadaladii saaxiibadii ay yidhahdeen qaar ka mid a oo ku saabsan in eh, dowladdu ay ku duushay degmooyinka eh, daawo gaar ahaan barxaawo iyo dolo iyo luuq oo ay markaas ammaan darre ka samaysay xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa qofkaasu eh, waa qof aan ka warhaynin xaaladda ka jirta daawo iyo degmooyinka hadda uu sheegay waayo hadday tahay eh, maamulayaashii degmooyinka maamulayaasha degmooyinka ayaa jooga hadday tahay eh, dhammaan mas-uuliyiintii joogtay degmooyinka sidoodii bay u joogaan Eh, ciidankii hore u joogay oo daawa deganaa ciidankiina waa ciidan dowladeed ciidanka tegayna waa ciidan dowladeed labadubana nambar ciidan oo dowladeed bay leeyihin anigu marka waxaan arkayaa waxay tahay fareenka noocaas oo kale ah inuu yahay in dadkii iyo deegaankii wax u kordheen wax ammaan darro ah oo maanta mawduuca baabuur ka baxay si fiican baan uga barxaawo hadalnay oo luuq imaado oo haba yaraatee xiranna ma jirto jidkuna waa furan yahay siduu ahaa unbuu yahay ammaan baa usii kordhay dhaqaalaa usii kordhay mas-uuliyad baa usii kordhay Waa gartay. Xil- deegaankaas waa deegaankeygii Waaye, xil- saaca xil- saacadana waa wada qabaa. Midaas xildhibaan waa shirana intaas.
arrin taa ka duwan buu sheegay laakiin haddaan ka gudubno waan ku dheeranay taas qodobkan hadda ku weydiiye oo ku saabsan faragelinta kenya maxaad ka odhan lahay fargelinta kenya eh, runtii eh, eh, hadalka ay yidhaahdeen dowladdaa ku duushay meeshaas eh, federaalka ah oo wax laga yahay xa ahaa waxaa la dhihi karaa ama sida saxda ah waxay tahay eh, jubbaland eh, waxaa kusoo duushay dowladda kenya ayadaana qabsato oo haysata hadda aan kula hadlayo xaqiiqatan qof ilo soomaaliyeed ka socda oo jubbaland ku sugan degmooyinkaas hadda aan ka sheekaynayna iyo gobolkaaskeeda marka laga reebo ma jiraan inteeda kale waxaa weeye ciidamada kenya ayaa jooga ayaga ayaana ka taliya tusaale waxaa ugu filan baarlamaanka hadda ay sheeganayaan xagga qaarkiis oo ay leeyihiin waxaa lagu sameeyey eh, kismaayo lagu sameeyey waktigii la sameynay wasiirka arrimaha dibadda kenya joogay midkii dambe oo caleemasaarka hadda lagu sheegay isagana waxaa nabada loo sameynayay guddoomiyihii baarlamaanka kenya ayaa yimid iyo dalaweydi iyo ragi xildhibaano la socdo kenyana ayaa yimid ayagaba ka khudbeynayo loo sacbinayo waxaa la dhihi karaa marka xaqiiqatan runta marka la la sheego waxaa weeye ama ha ahaato eraboorka kismaayo ama ha ahaado dekeda kismaayo ama magaalooyin fara badan oo ka tirsan guddooyinka ha noqdaan ciidamada kenya ayaa jooga ayaga ayaa xoog ku haysto ayaguna qolyahan hadda maamulka sheeganaya kama kaliyaan awooddoodana ma dhamna waayo waxaad garanaysaa inta ay dhaqdhaqaaq ka sameynaysa kenya hawadii soomaaliya bay ku xadgudbayaan saacadda la doono diyaaradda meeshaan dib laga saarayaan kaas waxaa lagu dejinayaa puntland subaa laga qaadaya nairobi baa lagu dejinayaa waana shuruuxdii dowladda soomaaliya ay soo saartay way yidhaahdeen wixii nidaam duulista hawada ah wasaaradda nidaam bay leedahay waa ku xadgudbeen ciidamadoodi baa meel kasta joogo oo mandate ka haysanaa la garanaynin Waa aniga gartay.
kula hadlayo oo musharax madaxweynena haddana ku-xigeen ah ayaa airportka dhibaato lagu gaarsiiyey sababta lagu gaarsiiyeyna waxay ahayd ciidamada kenya oo mas-uul ka ah airportka ayaa anagoo isbedel doon ah la kulanay oo mas-uuliyiin aha la kulmay bishii december waxaa ku niri waxaan rabnaa inaad airportkan xiran oo shaksiga u xiran oo aada waargeyneysaan ummadda in loo furo afar iyo labaatankii bishii december ayaan ku heshiinay in airportkaas la furo Eh, axmed madoobe meel public wuxuu ka sheegay in airportku furan yahay aniga kula hadlayo oo mas-uula markaan airport ka tegeyna waana la ii diiday inaan dhoofo isbaaridaa laga soo celiyey barking laaska uu leeyahay airportka hadda askar la ii soo dalbaday axmedoobe uu soo amray ayaa la igu jirbilay meel kastayna ku jirtaa qof walbana wuu ogyahay waan gartay En- en waana wax hadda system ansiyo maxamed daaq intaanan ku iman shiraan u tegayaa eh, xildhibaan shire waa meel ay kenya haysata la dhihi karaa meesha waan gartay xildhibaan shire eh, waad maqlaysaa doodda eh, aadan afey in dowladda kenya ay jebinayso xitaa eh, shuruucdii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa eh, duulista hawada sidaan ognahay markii eh, la dhaarinayay madaxweyne axmed islaan waxaa joogay eh, maalintii dhaarinta madax amaba siyaasiyiin ka socda dalka kenya waxayna yimaadeen magaalada kismaayo iyadoo amarkii dowladda federaalk ee ahaa in hawada eh, soomaaliya ay ka xidhan tahay duulista ama aan dhahde eh, duulista magaalada kismaayo la tegaya ay ka xidhan tahay duulimaadka caalamiga ah inay arrintaasi dhacday marka doodaad hadda aadan afey iyo dhacdooyinka la xaqiijin karayo maxaad ka odhan lahayd sameer aad baa umaasan tahay horta waxaan aad iyo aad uga xumay oo nasiib darro ah saaxiibaday siday u hadlayaan xaali soomaalida ee, rag iska cabso iyo rag iska riix meel ma wada galaan baa la yiri Ee, rag iska riix horta doodana miyaysan noqonin ha noqda wax qaanuuniya sharciyin oo rag iska cabsina horta dooda hataa loo baahan yahay Een, saaxiibkay aad adkay waa nin waalkay waa nin saaxiibkay waa nin aad iyo aad saaxiib gaar u nahay waxaa weeye musharax buu ahaa waa sax laakiin musharax markuu ah sharciyadda ma mari waa marka koowaad isma diiwaangelinin shahaadada aqoonsiga ma qaadanin shuruudihii looga baahnaa ma buuxinin jawaabtayda muusan tegin mar haddii uu hadda maanta isaga uu leeyahay sidaas wax u dhaceena madaxweyne ku-xigeen baan ka- kaasaan nahay haddee wiil waa mana waa madaxweyne ku-xigeen saasuu noqonaya arrintan waxaa laga riyaalka laga hadlo haddii laakiin aadan uu maanta uu intii isdiiwaangeliyo certificateka shahaadada qaato fiiga lacagta bixiyo processka maro ee, ka qayb gala doorashada ama haddii looga badiyo ama aan looga badin wuxuu sheego runtii waxbay ahaan lahayd doodiis macnay ahaan lahayd laakiin maanta aadan kama duwan dadka caadiga oo shacabka oo magaalada kama duwano sababta isma diiwaangela procedureka iyo sharciyadda ma uusan marinba qof walba oo interesa loogu sharciga yaqaanana wuu garanaya shuru- shuruucda qof aan doorasho gelin haddee bulshada soomaaliyeed qof walba madaxweyne aha wuu dhigi karaa wuuna iska doodi karaa horta taasaan taasaan leeyahay midda kale ee dowladda kenya la leeyahay ma jiraan wax ayaga dowladda kenya wax gaar ay jubbaland iyo dadka reer jubbaland ku haysa ma jiraan dadka waa dadkanagi waa dalkanagi annagaa ka mas-uula inaga wax xadgudba noqon lahay ma jiraan haddii marka ee laga hadlayo ee wax laga hadlayo dowladda kenya amisom baa ka jooga dalka wadamo badan oo ay ka joogaan dalka dhowr iyo labaatan kun ayaa dalka jooga oo amisom ah kuwaasayna qeyb ka yihiin kuwaas kalema waxaa laga sheega kuwa maamul ee muqdisho baabuurta ku jiiraayo oo carruurta jiiraayo oo bajaajka jiiraayo oo ee, intaas oo carruur maalinta dilayo oo amisontama waxaa laga sheega maxaa tan ee, carruurna ma dilin qof wax ku xeen ma jiraan waayo yani loo dhalile taas micnaheeda waxaa weeyaan jubbaland bay joogaan wey jubbaland kenya kale ma joogto maraykan baa jooga Een, European Union baa joogo ciidamo badan oo ajnabia jooga oo mataqaanaa oo ajnabi ah kuwaasna waxaa laga sheega maxaa kenya kenya loo leeya keliya war ciidamada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed lama diidana kismaayo waynala joogaan ciidamada daraawish jubbaland iyo kuwa federal difaacay ku wada jiraan cadowgooga waa hal mida wey mawduuca waan ka hadalnay Meelaha waxaa xildhibaan shire daawayno ciidamadii laga qaaday baar dheer laga qaaday garbaharey oo xoogga dalka soomaaliyeed ahaa ee cadowga laga soo tababaray in dalay xaawo iyo luuq iyo Mawduuca waan ka doolo hadalnay, oo Xildhibaan nabada Shire.
lagu celiyo oo dadka amnigooda qalqal galo oo dadka hayaamaan ay qaxaan kulaylkan oo shaki kala galo oo ciidamada kale sii joogin ay gooni fadhiyaan caawa ay sar fadhiyaan oo daraa shaqaaqada dambeysa ka dhacday ilaa hadda xaysiisay taagan tahay taa wey midaan ka hadlayna anaga ma ahane Xildhibaan Shire.
Ciidamada Aan ku dowladda daro.
diidani federaalka annagaa ka mid ah waana taageersanahay waana soo dhawaynaynaa waxa khilaafkiirka oo naga dhexeena waa laga heshiinayaa Way.
taasaan uga baxaya aniga way deeq oo jooge S- sweden deeq eh, intaadan ku darin arrintan waxaan doonayaa jebinta xayiraadda duulimaadka caalamiga ma ku khaldanayd dowladda eh, maamul goboleedka eh, jubbaland agaasi- waa saas agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya yaa la warsaday oo la yidhi waxaad jebiseen xeerka caalamiga ahaa ee duulimaadka caalamiga ah wuxuu yidhi dowladda soomaaliya iyadaa noo ogolaaday caddaynta baan haynaa wefdigii reer kenya ee shirka caleemataarka ka qayb galay idan la-aan kuma aanay inay dowladda federaalka horta weydiisteen oo u ogolaadeen midda labaad haddii kenya ay xuduud ay ku xadguduftay xeerarka caalamiga ah cidda la rabo inay wax ka qabato oy tallaabo ka qaado oo safiirka caydhiso oo xiriirka ay u jarsanto waa dowladda federaalka reer jubbaland maaha iyagii baa ka cabsanaya oo ku leh muxuu ahaa eh, eh, hanti iyo dhaqaaleba kenya ku leh oo aan ku dhiiran karin waxa naga noo yaalla maaha midda labaad marka la odhanayo eh, kenya dhulkan haysa oo xaggaana xabashi intay timaado ay khudbaynayso oo saraakiishii ciidamada soomaaliyeed cunug axmaar oo laba aliflah oo u khudbaynayo oo u hanjabiyo horta wax la qaadan kara maaha ugandhayska xamar jooga ee madaxweynaha gurigiisa muxuu ahaa furaha u haya ee ilaalinaya waxba lagama sheegayo kenyaanka kismaayo joogana waxba laga sheegayo arrinta doorashada walaalkay afay waa sax murashax wuu ahaa laakiin jidkii ma aanu soo marin hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay nimanka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen baan u ahaa daseeraan iyo iyo iyo iyo- iyo xidig intay isu yimaadeen bay dhahayn laba madaxweynehana wa- ma- ma filmaantii tom and jerry way kusquslayaan waxaas waxba ma xaqiiqa hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay see bay askar u la- u garaaceen see aeroboorka loogu diiday aawa xasaanadiisa aawa ciidankiisa anuu ma qabo qof in loo gacan qaado waa kasoo horjeeda waan gartay waayahay anu tago maxamed eh, wiil waamo waana la garaac wax soconaya ma aha waayahay anu tago maxamed wiil waamo jooga magaalada madaxweyne leedahay waa axmed maxamed islaan doorashada soo socotana hala sugo twenty twenty three hadduu rabbi idmo.
waayahay anu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya maxamed eh, sida uu maxamed deeq cabdi madar oo sweden jooga ku doodayo dowladdu afkun bay ka cabanaysaa hase yeeshee tallaabadii diblomaasiyad ma qaadayso marka ay leeyihiin amaba la leeyahay dowladda kenya waxay ku xadgudbaysaa xeerarkii caalamiga ahaayo kismaayo tegaysaa iyadoon eh, idan la siinin waa mahadsantahay sandheerow dowladda kenya waxay ka mid tahay dowladaha mataqaanaa amisomta ka mid ah awood dowlad leedahayda anigu inaan ka hordhaca ma rabo anigu deegaan doorashadeeda joogtaa dowladda kenya dadkayga ammaankiisa ilaalisaa wax dhibow aan ku qabay ma laha iyadaan iminka joogaa laakiin wixii shuruuc caalami ah san ka jawaabaya anigu ma aha laakiin aragtida saaxiibtay maxamed deeq uu ku hadlay kuma hadli karo oo sababta waxay tahay dowladdan lama challenge garayn karo anigu sideedaba dowladdan waa dowladda federaalka soomaaliya aniga iyo dhulkayga iyo calankayga iyo ciidaydaba iyadaa ka wakiila marka hadallada challenge-gada sideedaba ma ahi aniga mataqaana nin wax challenge garaynaya saaxiibkay shire waxyaaba badan buu tilmaamay sida ay wax u jiraan ilaahayna halaga baquu leeyahay isagaa yaqaanada sida isaga ilahay ugu cabsan nin walba ilahay sidii buu uga baqaaya dowladda kenya cidda la xisaabtamaysa anigu shacab baanahay maxamed deeqna ma aha shirana ma aha afayna ma aha laakiinse challenge-ga laga dhex dhalinayo dowladda federaalka iyo dowladaha saaxiibada la-ah ee aragti gooni loo kaldanayo ethoopia iyo kenya iyo uganda iyo dowlado kaleba waxay joogaan dhammaantood soomaaliya way wada joogaan haddii go-aan laga gaarayo kenya iyo haddaan go-aan laga gaarayn decisionkeeda anigu ma lihi waxaa iska leh dowladda federaalka ee soomaaliya marka ma aha dadkiin aan ku xuy laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa ninka leedaa sandeerow waxa saaxiibaday qaar ku hadlayaan inaan ahayn nin aqoonsan meeshaa waa meeshaan ku dhashay Waa cidna iiga sheekeen mayso marka lagu heshiiyo baynu doodi karnaa inta kale waxay la tahay waa shimbirayo haysto waxaan laga hadlaya waan gartay eh, weli su- meeshaan maamul kuma jiro waay su-aashada ugu dambaysa waxaan jeclahay qof walba inaan siiyo eh, fursad aan ku bilaabo maxamed deeq oo jooga dalka sweden sidee loo baabi'in karayaa arrintan murugsan ee dhex taalla maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya si caqabadahan taagan looga gudbo walaala way fududahay waxa weeye wadanka dastuur baa u yaalla kumeel gaar ah wadanku waa federaal Eh, muxuu yiri saahib qabaani muslimkuna cadiisama wallon madaxa kaago cid kastaa wuu la dagaalay gobolkaas saare xoog iyo cabrin buu ku wadaa nidaamkii farmaajo lagu doortay ee federaalka ahaa ee wadatashiga ahaa ha soo celiyo siyaasiyiintii muqdisho waa cabursan yihiin madaxweynayaashii hore ee maamuuska ee qiimaha lahaa baa sidii looga loola dhaqmay oo diyaaradihii laga celiyey Eh, jubbaland waa lala dagaalay galmudug baa lagu duulay dagaal lagu kiciyey maydha baa shacabkeedii la laayay oo xabashi loo adeegsaday jubbaland xitaa xabashi baa la damcay in loo soo adeegsado waa la iska celiyey waxaan leeyahay marka dastuurka ha loo soo noqdo dowladda ba heshiisiin baa loo baahan yahay dadka walaalaha ee soomaaliya meel kastaa degana eh, ha la dhex dhigo dimuqraadiyadda eritrea laga soo baranayo iyo afarta dekedood ee etoobiya la siiyey iyadana ha la iska daayaan leeyahay dastuurka ha Waad loo soo mahadsantahay.
noqdo halkaas sano ee ila meeraysa ee u hadhay saddex sano ila meeraysaa soo dhammaatay hal sano igu meeraysaana way u hadhay farmaajo si kadib ha ugu soo noqdo farmaajo aad baad u mahadsan tahay aan siiyo maxamed eh, wiil waamo oo jooga mombasa Aan- halka waxa uu ku jiraa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya iyo jubbaland u samaynayso dadka reer jubbalandna waxay dowladooda u wadda waa inay qaataan haddii nina uu u arko farmaajo inuu dictator yahay dadka kismaayana ah, laleeyahay mataqaanaa dictatornimo laguma haysto iyada nin walba aakhir la soo istaajin doonaa shahada farmaajo waxaa doortay laba boqol saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan dalkana isagaa xukuma kismaayo maamulka jooga marka hore qaabka ku yimi waa la garanaya waa loo soo tadheeray siddeed sana bay ahayd hadda wax laisku raacsan yahay maaha that's why dowladda soomaaliya iyadaa keentay marka inay timaado sababtaasaa keentay aniga marka hore kaaga maahmaahayo ku yidhi mataqaana ninka cabdinol ilaah wuxuu yidhi adigaa rabbigaa rasaasta ka baryay xamil deereenka kaaraha Ma- marka ha la xamilo dowladda soomaaliya roorta ay wado waan gartay Ah, aan siiyo eh, aadan aadan afay raalli hada waa sidaa raalli hada Aye.
aadan afay kelmaddii ugu dambaysay ku saabsan sida eh, labadaas waa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalku ay isula jaanqaadi karayaan si dhibaatooyinka jira ay meesha uga baxaan waa ku mahadsan tahay eh, sandheere runtii eh, way fududahay wax aada loogu walwalana ma aha waxa weeye eh, dowladda federaalka iyadaa dalka mas-uulka ah eh, jubbaland waxa ka dhacay doorasho ma ahayn En- en waxay u baahan tahay in la helo eh, doorasho xor iyo xalaal ah waa inay ka dhacdo jubbaland En markuu istaqbalo shacabka jubbaland degan oo dhan markay istaqbalaan oo saddexdan gobol degan oo ay dad eh, nidaam hadduu caawa kusoo baxo doorashada la qabto hadduu axmed maxamed islaam kusoo baxo annagu waa raacaynaa kana hor imaan mayno laakiin waxaan rabnaa sanduuq la wada leeyahay iyo nidaam doorasho la wada leeyahay iyo shuruuc iyo isdiiwaangelintu ninka odagaa sheegaysa reerka oo la wada leeyahay in meel lagu wada qorto saa lagu tartamo qofka soo baxna la taageero taasi waa mid qaabka ay dowladda ula shaqaynayso oo loo wada shaqayn karo jubbaland iyo loo wada shaqayn karo dowladda soomaaliya bidreetay soo saartay waxa jubbaland ka dhacay ma aqoonsanin bay yidhaahdeen waa in loo hogaansamaa oo meesha ay astayso oo ay tiraahdo doorashaan ku qabanaya waa in doorasho lagu qabto qofkii kusoo baxna waa in la raaco aagusameysa noqonayo sharciga ee lo- la raaco reer jubbaland ay ku doofaylaan qofkaasaa noqonayo Waan midka kaloo u baahan in aada iyo aada loo fahmo waxa aad baad weeye- u mahadsan tahay aadan horumarka iyo dow- horumarka dawladdu ay ay gaartay oo shacabka soomaaliyeed ay u gaartay oo dadka soomaaliyeed kusoo noqonayo oo faa'iidada ah oo shuruucda la ansixinayo ah oo horumarka dalka laga shaqaynayo ah in hadda la inkiro oo indhaha la iska qabto waxaan dhihi karaa waa qaab aad moodo inay dadka xasaasiyad lagu kicinayo noocaas Aad baad u mahadsantahay.
horumarka maanta soomaaliya ay tigsanaysana waxaan aad uga keenaya qof kastoo soomaali inuu garanayo in maxamed cabdullaahi farmaajo intuu yimid uu rajo soo celisay dalka soomaaliya iyo dadkaba rajadii uu soo celiyey waa inaan la inkirino horey loo raaco waan gartay aan siiyo kelmadda ugu dambaysa xildhibaan shire muhiimadda ugu dambaysana waxaa weye in wax la wada leeyahay la helo waa mahadsantihin Ah, xildhibaan shire hadalka ugu dambeeya xalka waxaa weeyaan runtii xalka ayaga kuma xirno laakiin waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa ka heshiinaya wada hadalkaasna waa socdaa meel fiicanna wuu marayaa wax walbana wada hadal iyo talaashir bay mataqaana ay ku dhiman doonaan waxa la isku hayana waxaa waa qodobo tasfiiriya weeye wax kale dood iyo minjeclaysa maaha waa aragti waxa la isku hayo taana way dhammaanaysaa ilaah idinkeena waxaa rajaynayaa in taan la isku fahamsi ugu dhaqsaa badan anintaasa kusoo gaabanaa waa maasanta waad mahadsantihiin waxaan jeclahay inaad mahad celiyo maxamed daaq cabdi madar oo ku sugan dalka sweden aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo xildhibaan shire oo isna ku sugan magaalada kismaayo iyo maxamed wiilwaamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dalka kenya oo dhammaantoodii kala qayb galay barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka ee maanta oo jimcaha aad dhegaysanayseen dhammaantiin aad baad u mahadsantihin adiga
salaamu calaykum dhegaystayaal intaas ayuu barnaamijkiina nagaga dhan yahay intaaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu dhegaystayaaalkaasi ahaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaad ka dhegaysanayseen v o a gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa saare cidla nuur oo idaacadda aanu wada daadinayno galabtaan ka xusado inay inoo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka zaara mahadsanid jamaal kooxo hubaysan ayaa la sheegay maanta duhurnimadii inay rasaas ku fureen taliyaha saldhigga booliiska ee nuur salaad ee magaalada boosaaso korneyl cumar warsame ciise xilli uu ka soo baxayay masaajid ku yaala magaalada boosaaso xilligii salaada jimcaha taliyaha ayaa la sheegay in dhaawac culusi uu ka soo gaadhay rasaastii ay dableydaasi ku fureen waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay qof shacab ah oo ka agdhowaa halka weerarku ka dhacay waxaana dhaawacyadaasi la sheegay in la geeyey cusbitaalka magaalada boosaaso dad goobjoogayaal ayaa v o wda u sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ka baxsadeen goobtii ay dhibta ka geysteen laba cisho ka hor markii ay kooxahuba ay ahayd markii kooxo hubaysan ay dhaawac u geysteen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maxkamadda racfaanka ee gobolka bari mustafe axmed aadan dhinaca kalena wafdiye ka kala socda wadamada masar etoobiya iyo suudan ayaa la sheegay inay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada looga gol leeyahay inay heshiis ka gaadhaan sida ay u wadaagayaan biyaha webiga niil dowladda etoobiya ayaa doonaysa inay dhaam weyn oo biyo xidheena ka qodo meel webiga uu maro oo ku taala dalkooda halkaasina waxa ay keentay muran inuu soo kala dhex garo wadamada wadaaga biyahaasi shir laba maalmood uga socday magaaladan washington d c ayaa la sheegay in aanay waxba ka soo bixin hase ahaatee wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa war ka soo saartay iyagoo sheegay in kooxo farsamo oo loo xil saaray ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyadaasi aad baad umahadsan tahay zaara dhegaystayaal markan heesta maryan iyo fanaanka bashiir cali xuseen ayaan idiin soo qabanaynaa
maday xaajadu meel wacan inay marayso neherka biyo loo haray wayaad muran ka taartoon macsalaamaybuu tiri kaamana mutaysane axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayari wayaad muran ka taartoon macsalaamaybuu tiri kaamana mutaysane axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayari dilanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri iswanaka dilanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri iswanaka
codkaasi fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestaasi maryan ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidle iyo jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idinleh sidaa iyo nabadgelyo
dad mudacasho maalma qura'ay uu yahay nicmihiisu maadaran mawd iyo cayaar baad moodaysaa adigu
This is VOA News. I'm Gene Randall. In China's Hubei province,